maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka oo la xuso waa saddeeda meya sanad walba maalintun waa maalin aalandawaal dego xorriyadda saxaafadda laka sharafo waa suxufiyiinta islamarkaana laka kiyowa wacyi ka saabsanga doorka warbaahinta ee ka lata horumarka waar iyo ilaalinta xuquuqda aadanaha aasaasiga cuskuun sanadkun iyo weliba si wingalan ku xuso doone meelo badan oo caalamka iyadoona munaasabada winga lakuqabado doona magaalada brislisa eelasaydo laka falanqeeyo doona saameynta iyo sirdoonka artificalka iyo kuwa lada korta warbaahinta iyo shaqada suxufiyiinta barnaamijkun iyo weliba ku mid nagado doone doodo furonga bandhiga aqoon weydaarsi iyo fursado maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka welibaa la xusay sanad kasta sideeda maya iyadoona laka aqoonsadawa doorka muhiimka ee warbaahinta ee ka lata xorriyadda hadalka xalista iyo aqabado iyo suxufiyiinta la kulamaayanga difaaca xuquuqda suxufiyiinta gaar ahaana markii la kulamaayanga obsi iyo weerar ama cadaadisa kordhinta wacyiga bulshada oo ka saabsana muhiimada warbaahinta madax banaana maalintunya weliba la aas-aasaya sanadkii kun sagaal boqol sagaal iyo sideedi welibana si rasmi a aqoonsataya unesco iyo qaramada midoobe horeyntii agaasimaha wasaaradda warfaafinta koonfur galbeeda cumar musdafa nuur oo u hadalaya muhiimada yeelata maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka usoonan ka hambaliyaya wariyaalka soomaaliyeedda maalintunga muhiimad yeelata
geedka hatow sideeda may sanad walba caalamka waliba ku xusay maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka marka maalintun waybanin ku dhikanta haddii dabcan bahda warbaahinta ama bahda saxaafadda leeyi maalin eedan weyn maalin sharaf leh maalin aan baahan in wariyaalka saxafiyiinta qeebaja shal duwan iyo si-eeda aan weynayan sida oo dabcan maalmaha kaleba dadka khusaytiyo aan weynaysadaayan marka wali maalintu ninka beeganta ama nin eta ama aan aragaana inay maalin weyn ata waana maalin la xasuusanaada maadaama maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka yeeta marka qaar kumid ee dhalinyarada ku noola magaalada baydhabo ayaa ku hadaleen muhiimada yeelata maalinta xorriyadda saxaafadda adduunkii oonan hambaliyayana wariyaalka soomaaliyeed oon ka hambaliyayan hoolo adag iyo markaasi oon hayana bulshada soomaaliyeeda magacayooy baleeray axmed sheekh siido maxamed oo dhaqan magaaladu baydhabo janaay deegaanada koonfur galbeed caasimada kumeelgaarka koonfur galbeed maybu waa su-aalaad io weydiidii su-aal eed qiiman lawaay marka haddii aan hakooba wariyaha wayba ku mid ayaa bulshada qudubdhaxaadka keliya ee maylaraayo lisarakora geega maylaraayo si ahaa maylaraayo deegaanadu horumarintii waa qiibka ilaa erakora ka midaya marka wayba erakornaha wariyaha ini oo maylaraayo si bulshada qiimadaas sidoo kaleeyi maadaama mayba fadaane ini bulshada qadarin iyo ixtiraam badan oo muujada xuquuqdiisa ayaa ilaalida oo xuquuqdiis ilaalintiina may ku mid ahaa ini maylaraayo isahaa la siiyo maylaraayo isahaa marka taas wayba leaha wayban lana bulshada guud ahaantiya inio manaha xuquuqdiisii ino ku mid ataa armihii oo usan baahan intii oo iyo bulshada horta dad iska hirango iidaana muhiimkasantii oo maaragna wada shaqayn ku dhexayta tankoodana ku bilaabaan mayba ahaa bulshada bulshada may la fadaayihiin intii oo iska hirya suubiyaan isku xirnaasho degenaansho hoose iyo xogaga oo maaragna rasmiga intii hongudbiyaan warbaahinta